islaamkaane inaan noloshiisa xunta oo maanta maaragtay waalas u baxsan aan lehen oo qof hadlaya islaam tuugsan oo aad b c dhahana maaha meesha yarad aan seexanaynin waa ka waan ugu kordumay waa hooye muumina cabdi baarey oo deggan xaafadda buula jamhuuriya ee bartamaha magaalada mandheera hooyadan oo da ah waxa ay halkan ku wada nool yihiin sawjkeeda iyo wiilkooda oo labaatan jir ah oo dhimirka ka xanuunsan waxa ay la daalaadhacayaan xaalad nololeed oo adag hooye muumina oo aan ku booqday halka ay deggan tahay waxa ay ugu horreyn iiga warantay xanuunka haya wiilkeeda waxa ay ii sheegtay inuu dhimirka ka xanuunsan yahay oo ay geysay goob quraansaar islamarkaana lagu xidhay lacag aysan awoodin ani mumina cabdi aa lii dhahaa mumina cabdi baari aa lii dhahaa ninkaana iga jira meesha ee fadhiya xanuun weynna waa haya inta hadda quraansaarka gaayan ilaahay mahadle hadda waa ii soo degay ninkaani nin isku socdo oo hadlaynin oo afka la haayo waay dad ma garaaca dadna ma dila laakiin balaayo waxaa ku dhigi ma hadlaayo waan iska fiigaya ilah alxamdulilah hadda labadan beri waa ii kastoo waa ilaahay waa ii deji hooye muumina waxa ay sheegtay inay la kulantay laba ka mid ah golaha wakiilada hoose ee ismaamulka mandheera islamarkaana ay u ballanqaadeen in ay ka bixinayaan lacagta qur-aansaarka balse saddex bilood kadib aysan ka haynin wax jawaab ah ninkii feesal la dhahay iyo qaanjabo marka waxay dhaheen wiilka waa kaa xareyneynaa qaanjabo iyo feesal waa kaa xareyneynaa wiilka keena ay dhaheen magayaa wadaadaha noo soo qoray dheheen wadaadihii waa u soo qori waa u keen saddex bilooda la ordow haya weli qabaan aan ka hayana male marka ciddayda igu imaan ciddii aan tagay cidda haddaanma tagayba wax hataa isoo dhowey waan waay isagoo guriga ka soo baxaa aan ka hor tagay waa orda gaariga dalaayadiisa kor u qaata iska keen qari saddex sax baynimaa meesha ka soo tagay anoo oo naf hoboo dhaca meesha jiefka agtiisa aan fariistay jiifkii ay imaad waxaa siri maama maxaa inta ku fariisay maxaa kugu dhacay maanta walaalo waa jiranahe ninkaas ilaa lugta meeshaas ku tagay xalina habeen barkaan ka imaada haddana subaxaan markaan u tagay gaariga dalaayad iga xirta waa iga soo cararay marka saasa inta u jiifa uga waadhir ilaahay ay ummadiisan u baahan ani intaanoo maarata kumiti magafana ah haddaa ninka duqaan u jeed agtayd fadhi cali rooba abtaas u yahay ninkaa maqlaysaa marka intaanu islaamnaan u magagsanaane wax kaloo ku dara maba aqaanay hooyadan xanuunka wiilkeeda waxaa u sii dheer hoyla-aan waxa ay ku nool yihiin gurigan ka samaysan dhoobo iyo dhis aan ka celinaynin cadceedda dabkooduna uu yahay mid dansan waa kaas oo iga saxariirsan yahay waa ka soo cararnay fuumbidi aan ugu soo daadno labada dhinac isku soo jabay marka meel laga seexanaaba male arrintan ka soo ajikoona aan ku jirna haddaani wiilkeyga awal jikadan wax ku karsanan hadda annakaaba jiif noo noqday hooye muumina cabdi baarey waxa ay kaalmo uga baahan tahay dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo ummadda muslimiinta ah kuwa uu eebe wax siiyey marka waxaan u baahanaha cunugaana iga xaruunsan guriga waa igu jabay gaajina waana haysaa been maxaa loo sheegaa gaajina waana haysaa maanta maanta dambashadan waanka dhergayn waad u jeedaa ilaahay ummaddiisa iyo islaamta muslimiintaan u baahanaani marka ilaahay waxay islaam ummata maxamed ah inta laa ilaaha ila allah u baahana annaga iyo gafananooyinkii ku-xigeenkii kansalaa waxaynu yeelin waad u jeediin cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera